qaybaha bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay sida ay u arkaan tillaabadii ay dowladda ethoobiya ay heshiiska is-afgaradka ah ee badda soomaaliya ee kula gashay somalilan waxaa weyaan waa cabdiqaadir cali axmed oo jooga nairobi gaar ahaan islii waxaa weyaan waxaa weyaan waxaan u arkaa aragtida ah somalilan iyo somalilan iyo somalilan iyo etoobiya ay calooshaan saxeexdeen ruul ma aha sharcina ma aha system dawladeedna ma aha nidaamna looma soo marin waxaa weeyaan hal shaksi baa wax madhoodhaystay aragti ahaantayda waxaa weeyaan muuse biixi basay maaragtay ku koobantahay macal shacbiyadiisu maaragtay ma ma raacsana waxaa weeyaan marka walaaleh aniga aragtideedu waxaa weeyaan waa qalad waa qalad ummadda soomaaliyeedna meel baa lagaga dhacay nin kasta oo soomaali ah nin kasta oo soomaali ah meel kasta uu joogo bad iyo bari iyo hawaba ma mana gadan karo laaluushna kuma qaadan karo lacagna kama samayn karo shakhsiyaddiisa waxa weeyaan waa wax soo noqon doona waa wax ummadda soomaaliyeed u taalla waa wax ummadda soomaaliyeed aan calashaan maanta la joogo ay soomaali wax akhrisatay oo ishoodu ay furan tahay oon la khaa'imi karin walaale magacaygu waa cabdirashiid buula gooni oo ku magac dheer baakaale jooga nairobi ahna oday siyaasi oo soomaaliyeed walaale anigu uma arko waxa dee etoobiya hadda ay ka iyo muuse bixi ay wada gaareen wax hadda dhibaato weyn noo keeni karo ma aha laakiin dadka soomaaliyeed sida uga falceliyeen waa ku mahadinaynaa waana mahadsan yihiin dhaqdhaqaaq kaste iyo weli inay soomaalidu nooshay caddaynaysaa laakiinse muuse bixi waxba kama bedeli karo khadarow arinka soomaaliya iyo etoobiya ka dhexeyso waa arin kolley aada tenshon badan u kiciyay regionka ethoobia laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa hadda waxay ahayd land locked state waa wadan xiran oonan bad iyo baxeeb iyo waxa meel la soo marayay aanan qabin inba ethoobiana populationkeeda mise dadkeedu waa midka ugu badan markii laga soo tago nigeria ee qaaradda africa marka waxay aad muxtaaj muxtaaj uga ahayd in badan ba in ay hesho xeeb iyo bood ay ganacsigeeda iyo arrimaheeda ku fuushato waxayna muddo dulsaar ku ahayd wadanka jabuuti oo dariska la ah runtii waxaa dhacay arrin la filanwaa ah oo state ka mid ah wadamada soomaaliya sida international lowga marka loo fiiriyo gobolka somalilan oo laakiin sheegtay dowladnimo in heshiis uu la saxiixday dowladda ethoobiya runtii ethoobiya oo ah wadan baaxad weyn oo military ahaan u xoog badan oo la aqoonsan yahay africa inuu yahay wadamada ugu culus in bridge of low intaa la eg sharci jibin intaa la eg uu sameeyo runtii waxay ahayd waxyaalo lala yaabay dhalisay waana la yaab aada u weyn regionka iyo wadanka qaaradda guud ahaan sidoo kale mas-uuliyiinta sida kulul uga hadlay arrintaasi ee magaalada nairobi ku sugan waxaa ka mid a wasiirkii hore ee difaaca soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini waxaa weeye horta marka ugu horeysa waxaan cambaareynayaa muxuu ahaa bisha kowdeedii heshiiskii ay samaysteen muuse biixi iyo abi axmed oo ku saabsanaa xeebaha soomaaliyeed gaar ahaan saldhigyo ciidamo iyo wixii lamid a iyo dhul deegaan oo ay rabaan inay ka dhigtaan muxuuaha baysas aada iyo aad baan arrintaas u cambaareynaya ugana soo horjeedaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteedna ay uga soo horjeedaa arrintaas waan cambaareynaya qodobka kaloo aan rabo waxa weeye isticmaarkii etoobiya kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo afartii ay kula qeybsatay dhulka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed qeybteedii gumaysihii ay kala qeyb gashay ilaa iyo haddana maanta ummad soomaaliyeed ay ku jirto gacantooda oo weli ay gumaystaan haddana inta inay mataqaana etoobiya usoo dhigato dhulkii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed intii ka badbaaday tillaabadii ay kowdii bishan ay dowladda etoobiya ay magaalada adhis ababa ay heshiiska is-afgaradka ah ee dhinaca badda ay kula gashay somalilan ayaa waxaa ka dhashay caro iyo hadalhayn aada u xoogan oo ka dhacday dalka iyo dibaddiisa khadar maxamuud xareed v o a nairobi